بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كنا حجرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر بقول كنتون إيا سيديد وحانا كشرحينا باب كنتون إيا شن شيخ حوبة بيي baabu laa yus'alu biwajhi illaahi ila aljanna xadiidka ayuu ka soo qaatay waynu arkaynaa baabu laa yus'alu ilaahay laguma weydiisto biwajhi illaahi macnaha ila aljanna wejiga ilaahay waxba laguma weydiisto ilaa janno mooye waxau yidhi marka xadiidka uu shiikhu u daliishaday baynu arkaynaa kabacdina waa tacliiqinaynaa waxau yihi can jaabir waa jaabir ibni cabdillahi ibni xaraam radia allaahu canhuma isaga aabiyo alla kala noqdee aabiyana waa saxaabi waa raggii uxud lagu dilay buu aabiyo shahiid ku shahiiday waxau yihi jaabir ibni cabdillaahi ana rasuul llahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi waxa uu yihi laa yus'alu biwajhi illaahi ila aljanna laa yus'alu laguma weydiisto biwajhi illaahi wejiga ilaahay ila aljanna janno mooya wax kale in lagu weydiisto maaha rawaahu abu daawuud imaam abu daawuud baa wariyey xadiidkaani waa daciif oo waxa weeye waa xadiid daciifa sheekh albani raximah allahu tacaala oo daciifinaya wa kayruhu oo sunan abi daawuud ayuu ku daciifinaya culummada iyo saxiix daciif aljaamic iyo ayuu ku daciifinaya xadiidkan waa daciif idan markaa mas'alada ayaynu ka hadlaynaa xadiidku waa daciif laa taquumu bihi lxuja xujo laga qaadan mayo laakiin mas'alada uu shiikhu keenay ayaynu ka hadlaynaa horta awalan sababta uu u keenay waxay tahay oo munaasabada oo tawxiidka keenaya waxay tahay waa tacdiimu wajhillaah wejiga ilaah in la weyneeyo oo aan wax walba lagu weydiisan waayo wax xaqiira oo adduunyo ah oon macno lahayn markaad wejiga ilaahay aad ku weydiisatid waa macnaha ma aad tacdiimin oo halkaas ayaa la diidayaa mas'aladan markaa labaynuu kala qaadaynaa allah subxaana wa tacaala markaa weydiisanaysid wax ilaahay wejigiisa waad ku weydiisan kartaa ilaahay wejigiisa waad ku weydiisan kartaa ilaahay wejigiisana waxa waad ku magangeli kartaa oo allah subxaa waxaana u daliila arrintaas allah subxaana wa tacaala qowluhu tacaala allah markuu yidhi wa huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum aw min taxti arjulikum cadaaban min fawqikum markii jumladaas soo degtay nebigu waxa uu yidhi sida xadiidka saxiixa tilmaamayo acuudu acuudu bika acuudu biwajhika ilaahay waxaan magan gelayaa wejigaaga haa macnaa waxaan magan gelayaa wejigaaga oo macnaha ilaah waxaa iga badbaadi waxaan magan galay waan kugu weydiisanaya wejigaaga ow taxta arjulikumna sidii oo kale uu yiri haa jumlada saddexaad ow yalbisukum shiicanna wuxuu yidhi haada ahwan halkaa waxay culummadu ka qaateen marka inay bannaan tahay allah subxaana wa tacaalaa inaad wax ku weydiisatid biwejihii ama bisifaatihi oo dhanba sifaadkiisa oo dhan ilaahay wax lagu weydiisan karaa waan laga magangeli karaa sida cizada ilaahay inaad sharafta ilaahay wax ku weydiiso sharaftiisa haa axaadiidta soo aroodhay acuudu bicizatika marka sifaadka ilaahay waa la magangeli karaa waxna waa lagu weydiisan karaa waa allah marka la weydiisanayo wey waayo waa adilada ayaa ku tusaysa amaa masalada uu shiikhu u socdo waxay tahay waa dadka dhexdoodu inayna waxba isku weydiisan ee maaha allah inaan wax lagu weydiisan karin ee dadka dhexdooda adduunka marka la joogo waxyaalahan bilow aamniga dhexdooda ah oo addunya oo xaqiira inaan lagu weydiisan wejiga allah oo ilaahay wejigiisa la weyneeyo marka xadiidka waa daciif baynu nidhi laakiin waxaa inooga filan xadiid kale oo xasan ah oo xadiidka abu muusa alashcari radia allaahu canhu oo nebiga ka warinayo oo xasana ayaa soo arooray sheikha albani raximah allahu tacaala silsilati axaadiida saxiixa uu ku soo arooriyey uuna u tiiriyey oo yidhi waxaa weri rawaahu imaamu eh, dabaraani iyo ibnu casaakir ayaa warinaya wuxuu xadiidkaa odhanayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam eh, malcuunun man sa'ala billah man su'ila billah malcuunun macnaha malcuunun waa la nacladay man sa'ala billaahi ki ilaah man sa'ala biwajhi illaah Ah, saas weeye xadiidku cafwan Mas- ma- malcuunun man sa'ala biwajhi illaah macnaha qofka dadka wax ku weydiista wejiga ilaahay waa la nacladay kaas uu macnaha yidhaahda ilaahay wejigiisa waxaa igu sii naclad baa kusoo aroortay waa malcuun kabacdi nebigu wuxuu yidhi wamalcuunun man su'ila biwajhi illaahi thumma manaca ilaa an yus'ala hujra macnaha sidoo kale waxaa la nacladay qofka lagu weydiisto wejiga ilaahay waa malcuun baa la yidhi oo diida wixii lagu weydiistay ilaa waxaa inay xaaraam noqdaan mooye wax hujran ay macnaha wax diinta islaamka ayna ogolayn oo xaaraama haddii lagugu weydiisto wejiga ilaahay xataa ma samaynayso xadiidkaa marka waa xadiid xasana ee, ima- ee, maaragtay haytami nuurudiin alhaytami mujmac zawaa'idka xasan buu kaga dhigayaa sidoo kale ee, abulfadl alciraaqi wuxuu ka dhigayaa xasan sheekha albani raxima allahu tacaala xasan buu kaga dhigayaa silta axaadiis saxiixa marka waa xadiid xasana laba arrimood baa marka isa saaran waxa weeye qofka nacladdu way ku soo aroortay oo waa malcuun qofka wejiga ilaahay dadka wax ku weydiista waa ku ilxaaxinaya oo macnaha raba inuu qofkan wixii kaga qaato si uunan u diidin ilaahay wejigiisa igu sii taasu ma fiicna dhaqan in laga dhigtana ma fiicna dad badanoo isticmaalaabaana jira oo dadkiisa ugu ilxaaxinaya oo dadka hadda tuugsaday ee waxaad arkaysaa intaysaa wejiga ilaahay igu siiya ilaahay darti ii siiya waxaasay daldalayaan waana dhibaato nebiguna axaadiis badan baa ku soo aroortay aakhiro qofku mas'alada ee, waa u imaanaynaa horta mas'alada iyo xukunkeeda laakiin waxaan ka hadlaynaa inaa wejiga ilaahay xol ugu weydiisan laakiin hadday dhacdo oo qofkii wejiga ilaahay wax kugu weydiistay si haddaadan siinin adoo u awooda waxaas lagu weydiistayna aynan ahayn wax xaaraam ah adigana malcuun baad noqonaysa marka xukumka horena wuxuu ka hadlayaa qofka waxaan wax ku weydiisanaya xukumka dambena kan la weydiistay haddii wejiga ilaahay waxaa igu sii lagu yidhaahdo waad siinaysaa haddii aan meeshaas waxaa lagu weydiistay aysan xaaraam ahayn ama aadan awoodi karin taada wixii awoodi karin laa yukallifa nafsa ilaa wuscaha hadday waxaa xaaraam tahayna ma samaynaysid walow maanta oo dhan wejiga ilaahay kugu weydiistee taas ay yidhaahdeen culummadu oo xadiidka ayay ka soo qaateen amaa tan hore oo ah ilaahay inaad ku weydiisatid ilaahay sifaadkiisa oo dhan wax walba lagu weydiisan karaa Mm. amaa mas'alada in la badsado oo dadku qofka mas'alada la weydiisto mas'aladu way kala kacdaa qofku wuxuu xaq u leeyahay hadduu qofkii weydiisto xaq uu lahaa dhibaato male taas la xaraj wax dhibaataa male oo dadka xuquuqda isku leh oo intaa maaragtay wixii isweydiisanaya taa laga hadli mayo ee waxaa laga hadlayaa qofkan shaqada ka dhiganaya oo waxa weeye daa'iman dadkii ku baryaya baa laga hadlaya amaa ma aha su-aal kasta inay maaragtay dhibtaan keensanayso oo wax dhibaato ah taasi ma keenayso wixii qofku markuu xaq u leeyahay wax dhibaata ma leh ama dee ehelnimo iyo wanaag ay tahay oo qofka ilmihiisa iyo reerkiisa iyo dadkiisa intaa waxa la isweydiisanaya laga hadlimayo ee baryada mas'alada laga hadlaya mas'aladana waxaa ku soo aroortay axaadiid badan ilaa uu nebigu tilmaamay uu yidhi qofka dadka weydiista ka zuulimaya inuu dadka wax weydiisanayo ilaa maalinta qiyaamaha la keeno isagoo wejigiisa wax hilibaba ku oolinoo laf qalalan uu wejigiisu yahay waayo dadkiiba wejiga ku dhibayay qof walba waa dhibsanaya marka wax weydiisanayo marka wejigiisiibuu ku cayaarayaa aakhire ciqaab waxa looga dhigayaa maalinta qiyaame isagoo weji muruxsan oo lafihii bannaanka yaaliin aan hilib lahayn in la keeno ayaa lagu ciqaabayaa marka ma fiicina haddii aynan su-aashu markaa dan qofka u weydiinin waa xaaraam wey wax bannaan ma ah marka waa in la iska ilaaliyo oo wax wanaagsan ma ah amaa mawdicu shaahidkeenna hadda shiikhu u baabaystay waa macnaha waa tacdiimu waxa in la weyneeyo sifaadka ilaahay in sifaadka ilaahay la weyneeyo oo aan sahal iyo laga dhigan wax fudud ayaa la rabaa marka xadiidku waa iska gaaban yahay laba mas'aluu shiikhu ka soo saaray waxau yidhi fiihi masaa'il aluulaa tan hore waxa weeye annahyu an an yus'ala biwajhi illaahi ilaa gaayat lmadaalib ay ila aljanna taasuu ka wadaa laakiin waxaynu leenahay xadiidku daciif buu noqday sidaas aynu u tafsiilinay baa culimmadu u tafsiiliyeen oo u kala qaadeen athaaniya masalada labaad waxau yidhi shukhu ka soo qaatay ihbaatu sifati lwajhi lilah taa waa saxiix oo waxa weeye xadiidkan daciifka a maahe axaadiis badan iyo aayadaha qur-aanka ayaa sugaya oo allah waxau yidhi wayabqa wajhu rabbika dhuljalaali walikraam kullu shayin haalikun ilaa wajha marka wejiga ilaahay waa min sifaatihi waa sugaynaa ma diidayno waxa weeye dad badan oo diidaa jira oo soomaalida aad iyo aad ugu badan oo maaragtay raggan ashaacirada iyo ma ogola inay sifatul wejhi sugaan laakiin qur-aankay ku sugan tahay axaadiidtay ku sugan tahay ijmaac ahlu sunnay ku sugan tahay salafu saalix ijmaacu saxaaba kulli marka cid inkiri karta ma jirto qofka inkirana waa qof aayad qur-aana beeniyey marka waa la sugayaa taas waa ihbaatu sifati lwajhi lilah marka sifaatka ilaah bay la mid tahay ma aha keennoo kale ma tacdiilinayno mana inkirayno mana teennoo kalena ma aha kayfiyadana ma garanayno waa qaacidadii baa lagu dareerinayaa waxa weeye min gayri taxriifin walaa tamthiilin walaa tacdiilin walaa takyiifin ha oranin waa wejigayga oo kale waa gaalnimo ha oranin ilaahay weji male oo haddaad inkirtid aayaddii baad beeninaysaa waa takdiib waa lagu gaaloobayaa hana u diidin oo waxa weeye maarata arrintaa ha ku dhicin hana kayfiyen oo ha oranin saa iyo saasuu egyahay allahu aclam dheh nebigu inooma sheegin qur-aankuna nebigu ku soo degay sifaadka ilahay o dhanna waa tabtaa kulli meeshii la mariyey ama gacan ha noqoto ama weji ha noqoto ama kalaam ha noqoto wax sifaa oo min sifaat illahi ma diidayno siday culummadu u yidhaahdeen sida imaamu shaafici raximah allahu tacaala uu yidhaahdo nuthbitu bima athbata allahu bihi nafsahu fi kitaabi aw athbatahu bihi rasuuluhu sala allah alay salam min gayri taxriifin walaa tamthiilin walaa takyiifin walaa tacdiilin taas weeye caqiidadii ahlusunna waaljamaaca salafu saalix ridwaan ullahi calayhim marka insha allah baabkan iska yaryahay intaas aynu u gudbaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin